walaashay habeen hor ayaa meel dambe sitilah wakti todoba saac ayaa lasoo galay waxaa la gubiyey shirkada safaricom bir oo network oo imeys ku leedaha la gubi aday darbi iyo wax meelahaas ku ku dhisnaayeen zaaid jug loo geystay mandheera magaaladan joogn hadda networkii habeen hor tii dambe city marka la gubi laciifu yar noqdi ayadoon tii ka weelsaneen oo meel barsada laiskugu imaanayo oo jamhuuri day celebrationkeeda ayaan ka sheegnay in waxa in bir birtaas la gubi ay dawladda kenya waxbuu dhibayni laakiin becsharadii iyo isu socodkii iyo dadka ku noolaay mandheera un ay dhib u keensatay marka zaaid aan ugu xumaani ayadoon tii ka xumeen ayaa haddana hali meel kutulo u jirta toban iyo sideed kilometer oo loo aqaano kotismitita ayaa haddana bir kale oo safaricom oo meesha taagan ayaa haddana la gubi marka waxaas kulli waxay dhib u keensanay isku socodkii dadkii markay waxaan dhacaan waa gartay bal waxaad iga warantaa marka xarumahan isgaarsiinta ee shirkadda safaricom ee la gubayo cidda gubaysa ma taqaanaan
sida loo malaynayo tusaale ahaan haddaad fiirisay dadkan waxaan geysteen waxay ka yimaadeen dhankan soomaaliya ay noogu soo gudbeen haye marka waa un dada kasoo horjeeda amniga iyo isku socodkii ay dadkan amniga ay isku socdaan iyo haddana un kaali dhibaato meesha ka geysta dhahayn laakiin waxaan umalaynaynaa inay raggii kasoo gudbaan soomaaliya
waa garta marka soomaaliya inay kasoo gudbeen iyo inay gudaha kenya ka imaadeen maxaad ku xaqiijin kartiin
saadkii baa la daba kaacay intay meesha gubin ka hor muddo saaca ay meesha joogeen marka dadweynaha way arkeen tusaale ahaan haddaad fiirisid dadkii haddaad fiiris haddaad fiiris waxay u egyihiin al-shabaab inay yihiin maxaa loogu maleeyey
dhaqankii iyo sidii ay dadku ula hadlaayeen baraaji bara baraarujiska ay dadku sameynayeen haddaad fiiris wixii kulli markay i magaaladan brochel dha oo elbakh toddoba kilometer u jirto dhanka soomaali isla habeenkii ay qabsadeen marka wixii kulli haddaad isu fiiris dhadhaqaaqaas inay ayig sameeyaan baan umalaynaynaa waa garta ma hubaysnaayeen mase ma hubaysneen waa hubaysnaayeen markay dadweynaha sheegayeen hub hub hub culus ay wateen marka hub culus nin racyaa ama dhalinyaro dhankan kenya ku nool inay hubkaas haystaan wax loo malaysan kar maaha waa garta marka arrintan saameyn intee leeg ayaa ku yeelanaysaa amnigiini ee gobolka waqooyi bari ee kenya gaar ahaana mandera county
wallahi horta amniga wax badan bay ugeysani ino dhacdooyinka dhaca oo oo foosh xunootaan ah markas dhulka marka laga geysta dadkii aan kula noolayn kenya waxay umalaynaya un inay raggii ama dhalinyarada kenya ku nool aan anaga geysanahayn anaga aan ku ciyaarayn wadannimadayn wax baa tusaale saas ahay reer kenya waayo meelaha ku nool waxay yihiin magaranayan so wixii dhaca kulli waxay umalaynaya un in anaga nasi geysanahayn marka kenya waxay xirtay xuduudda derby ayaa laga dhisay mandheera iyo beled xaaw inta udhexeyso marka sidee ugu sahlaanaan kartaa sida aad leedahay inay kasoo gudbeen dhinaca soomaaliya oo ay gudaha kenya wax ka geysan karaan xitaa al-shabaab hadday yihiin
meeshan hadda wax laga geystay waxay noo jirtaa saddex boqol oo kilometer derby hadda la dhisay oo saddex kilo saddex boqol oo kilometer gaari ma laha kenya iskar ku filan oo hadda maanta saddex boqol oo kilometer maanta cuduudkii isu saxi oo xir karta ma laha marka cuduudkii inta laga dhisa haddaad fiirisad waa waxaan gaarayna laba kilometer marka cuduudkii waa un isu socodkii iyo cuduudkii waxa wax xira ma laha mala walaashay haye marka adinka waxaad iiga warantaa bal maamulka haddaad tihiin deegaanka mandheera sidee cabsi idinkugu abuuri kartaa al-shabaab dhaqdhaqaaqyada ay xuduudda ka wadaan sida aad u leedaha hadda adiga wallahi waxaa mot wixii laba laba laba shay ay keensan karaan waxaa markay dhacaan dadkii baadii ku noolay oo haddaba iska dhibaataysan oo daruur bilaanahay dawladda kenya hadday imaadaan dadki dadkii intay mareen allah dadkana lasii qaraca dadkaba hadda cabsi iyo wana kurkura ba ba ayaa ahay waayo dawladda kenya maxay geysan doontaa dawladda kenya hadday soo baxda d baadidaas hadday imaada nin baadi iska socdo in in dhiba ay ka yimaadaan umalaynayna oo dadka rayidka abaaraha iyo dhibka ay haystaan ay saaman ku yeelata arrintan ay saaman ku yeelan kartaa ha